weliba maalin uunluqu dareemaya deegaanada puntland diyaargarowga doorashada golayaasha deegaanka sadiida degmo ee gobolka nugaala kaaseyto shacabka iyo hadooradu doonana gudoomiyaalka degmooyinka sadiida bilaantiya weliba iyo kumid ayiina bulshada ku qeyb galayta odbixiyaasha degmooyinka saya garoobi iyo dangoryo agaasimaha waxda horumarinta haweenka iyo xuquuqul insaanka wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimo qoyska ee dowladda puntland luule jaamac ow nuure ayaa sheegtay in wasaaradda dadaalya ka biyi doonta sidii gabdho kuraas ka filan aan helo lahaayana doorashada sadiida degmaa haddana wasaaradda waxaa uga qorshaysan saddexdan degmo shirar badanna aan hadeer sitimaanadii lasoo dhaafay iyo wadahadal badan aan kulminay xisbiyadii musharaxiintii garabyadii haweenka dhammaan aan la hadalnay ujeeddada aanu la hadlaynayna waxay ahayd saddexdii degmo oo hore oo doorashadii koo iyo labaatankii shan iyo labaatankii may gabdhuhu saddexdaas degmo waxay ka heleen qoondo aada u wanaagsan wuxuu saddex degmay ahayd saddex iyo labaatan baan ka helnay gabdhood boqolkiiba lix iyo labaatan u dhigmaysay laakiin soddonkii degmo gabdhuhu waxay heleen boqol iyo iyo labaatan iyo sagaal xubnood barcentagkiina noqonaysa toddobiyo toban xubnood halkaas marka waxaa ka yimid gaab in gabdhihii aada moodid inay barnaamijkii ka maqnaadeen annagoo weliba loo sababeynayay sababo jira awgood saan ognahay confalacti baa mucaaradkii hubeysnaa ee dowladdii soo dhex maray waxaa jiray inaan wacyigelintii saddexdii degmoo hore sidii puntland loo midaysnaayo looga wada go-naa mar walba ka go-naanshuhu waa jiraa gaab baa ka yimid oo wacyigelintii baa yarayd waxaa jiray liista xiran oo hore baa lagu galay oo ahayd combulsary ahayd shuruucdii xeerarkii la degsaday oo ahaa in saddexdiiba ay gabar noqoto halkaas gaabbaa ka yimid seejaa la sameeyey seejadii gabdhihiibaa ololeystay gabdhihii seejooyinkii markay ololeysteen haddana gabdhihii seejooyinkii waa lagu khiyaamay oo waa laga qaaday seejooyinkii gabadhii ee iyadoo joogta ayaa eedeedii laga qaaday adda samtime waxaa dhacay inaan gabdhihii seejooyinkii codka badnaa oo dadka badan lahaa aan lagu qorin marka halkaas gaabbaa ka yimid wasaaraddu qorshe ballaaran bay ka leedahay saddexdan degmana way soo dhaweynaysaa waa barnaamijka qof iyo cod waa barnaamijka keliya oo qof kasta oo puntlander ah una hiilinaya uuna helayo position wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimo qoyska dowladda puntland saciide xuseen cali iyo gabdhoonka baaqdi inyoon diyaar garoobana doorashada golayaasha deegaanka oo sadiida degme ee gobolka nugaala wiilka iyo gabadhii oo walaalo ah bay wiilka mudnaanta siinayeen oo gabadha aysan siinin marka bulshada ruuxeedu wacyigelin waxaa moodaa barnaamijkuna inuu degdeg aha kii ugu dambeeyey oo lalihii doorashooyinka iyo dowladuna ay kusoo fuud lahayd oo howlahaasaa isku daba yimid oo arrimahaasaa socday marka in qabaa'ilka ruuxooda laga dhaadhaciyo war gabadha iyo wiilku waa kuu sameeya waxaana intifaac badan gabadha gabadha waxeedu waa mushtarig waa wax la wadaago howshaan la qabanayo iyo doorashooyinkaana ujeedadii hadafkeeda waxa weeye marka waxa la deegaamiyo horumar laga shaqeeyo horumarka laga shaqeynayo maxay yihiin waa in biyo la helo waa in waxbarasho la helo waa in nabad la helo waa in horumar la helo waxaasoo dhanna waxaa u sal ah gaangaamiya guriga haween waxaaweeye qoyska baa waxaasoo dhan loo qabanaya in isbedel lagu suubiyo isbedel aan haweenku suubinna lama suubin karo guriga macalimadiisu waa ayada dhakhtaradiisu waa ayada haddii aysan marka badanaa golahan laga shaqaynayana waxa ay ka shaqaynayaan waa fiilka iyo noloshii reerka noloshii reerkana ayadaa salo ah meesha haddaysan ku jirin oo talada wax ka bixinna wax badan baa halaabay